wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay kulan looga hadlayay sidii dalka loo keeni lahaa abuur taya sare leh waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya mas-uuliyiin ka socday shirkadaha keena abuurka dalka ee beeraha ganacsato qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa si weyn looga hadlay inta badan kulanka loogana dooday sida ugu habboon ee loo horumarin karo abuurka dalaga beeraha ee dalkeenna abuurka waa qaybta ugu muhiimsan ee wax soo saarka beeraha dalka waana halka ay noloshu ka bilaabato marka la yidhaahdo dhirta waxa uu door weyn ku leeyahay helitaan dalag tayo sare leh wasiirka wasaaradda beeraha ee waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa markii uu kulanka soo idlaaday la hadlay warbaahinta waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ay wasaaraddu u leedahay shirkaasi isagoona sheegay in shirkadaha keena abuurka dalka loo samayn doono canshuur dhaaf si loo horumariyo dalaga beeraha ee dalka waxaa runtii farxaada inaan halkan ku wadaagnay soomaaliya inay tahay dal barwaaqaa oo caradiisa iyo deegaankiisu cimiladiisuba ay aada ugu habboontahay waxbeerashada waa ogtihiin hadda in tijaabooyin wasaaradda iyo beeraley samaysay waddankaas sareenku si aada uga bixi karo oo haddii shaqo fiican laga qabto lagu bedeli karo cuntooyinkan sumaysan bannaanka laga soo dejinayo bariiskii meelo badan oo dalka horena uga bixi jiray runtii khibradaan helnay haddana uu ka bixi karayo oo aanu jowhar oo keliya ahayn waxaa lagu wada wadaagay caqabadaha jira ee beeraleyda soomaaliyeed haysta taageero la-aanta cudurrada isbeddelka cimilada biyo xumada iyo ta ugu daran oo ah suuq la-aan ama siday suuqa kusoo gaari lahaayeen inaanay suurtagal u ahayn si fudud beeraha waxa u socdaa iyo waxa ka imaanaya labadaba inaanu cashuur dhaaf ka dhignaan doonayn inkastoo dalka dhaqaalihiisu yaryahay